bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى baabu تqbil الmyiti meydka dhunkashadiisa ayuu u baab yahay yani meydka in la dhunkado wuxuu kusoo arooray cadayntiisiibuu u baab yahay wbاlisnaadi qaala akhbaranaa axmed bnu camri wahuwa axmed bnu camr bni sarx abu طaahir almisri qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yunus huwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabin can curwata can caaishata ana abaa bakrin abaa bakr abu bakr qabala wuxuu dhunkaday bayna caynay nabiy sal l slm nabiga labadiisa indhood dhexdooda wahuwa meyitun isagoo nebigu meyit oo dhintay yani markii nebigu dhintay abubakar nebigu dhunkaday labadiisa indhood dhexdooda xadiidkan bukhaarina waa wariyey laakiin kuma jirin beyna cayneyhi isaga waa dhunkaday unbuu wariyey riwaayaadkiisa qaar ka midana way imaan doonaan waxaa laga qaadanaa marka riwaayadan qofka nool inuu dhunkan karo qofka meydka ah marka haddii waa la dhunkan karaa la yiraahdana in wejigiisa la feydi karo iyo waa laga fahmaa iyadana ayb wbihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim wahuwa dowraqiyu wamuxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can sufyaana qaala xadaanii muusa bnu abi caaishata can cubayd illahi bni cabdillaahi can ibni cabaasi wacan caaishata ana abaa bakrin abu bakr qabala اnabiya sal l slam nebigoo dhunkaday wahuwa meyitun isagoo nebigoo meyd ah wabihi qaala marka abubakar hadda dhunkashadiisu saxaabaduna haddaynan diidin dalaalo qawi ah waa xoog leh wabihi qaala akhbaranaa suwaydun wahuwa bnu nasrin qaala xadaanaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala macmaru wayunusu qaala zuhriyu waakbaranii abu salamata ana caaishata akhbarathu marka macmar iyo yuunus ayaa waxay ka warinayaan zuhri wa akhbaranii waawdaasna bacdi nusakh ayay ku taalay marka wa akhbaranii markay tahay dad kalena waa u wariyeen iyo kuwaan saasaa ku jirta marka haddii waawdu aynan sugnaynna dawaaba akhbaranii abu salamata abu salamata bn cabdiraxmaan bni cawf ana caaishata akhbarathu ana abaa bakrin radia allahu canhu aqbala waa soo qaabilay calaa farasin faras korkiisa isagoo fuushan min maskanihi meeshii uu deganaa ayuu kasoo qaabilay kasoo jeestay xataa nazala bisunxi ahayd waa meel magaceed xataa nazala ilaa uu degay uu soo degay faraskii kasoo degay fadakala almasjida buu galay falam yukalim innaasa dadka lama hadlin xataa dakhala calaa caaishata ilaa uu caaisho u galay warasuulu llahi sal l slam nebiguna musajan isagoo lagu daboolay ku lagu daboolay uu yahay biburdin go xibaratin meeshaa loo nisbeeyey xibara go yacnii go yeman iyo laga keeni jiray waay maradaasaa marka lagu daboolay waxaa laga qaadanaa meydku markau dhintay in maro lagu dabooli karo waana waana tarjamay doonaa masaladaas fa kashafa can wajhihi wejigiisiibuu ka feyday maradii marka meydkii in wejiga laga feydi karo la arki karo huma akaba calayhi dabadeed marka yacnii waa ku dul foorarsaday faqabalahu waa dhunkaday fabakaa waa ooyey marka huma akaba calayhi akaba iyo kabba waa khilaafsan tahay qiyaaska sarfiga ah oo caadiga sida lagu yaqaano waayo kabba marka uu yahay ficilku ee hamze la geliyo hamzadu hamsatu tacaddi ayay ahaa jirtay sida qaalibka ah dhowr ficil oo cagsi abaa jira marka hamsada marka la geliyay laasim noqonayaan marka laga bixiyana mutacadi bay noqonayaan kabba waa ka mid marka oo waxaad leedahay marka kabbahu waa kufisiiyey waayo waa mutacadi markaa akabba calayhi waa ku dul dhacay marka waawaa qaasir ama laazim ayay noqonay carada iyo acrada ayaa iyadana lamida acrada canhu waa laazim carada iyadana marka waxay tahay caradahu iyo saas qaabka inkastoo macna ahaan xoogaa yar kala duwan tahay iyadu waa tacadi nacam mutacadi uma akaba calayhi faqabalahu waa dhunkaday fabakaa waa ooyey uma qaala biabii anta wallaahi baan ku dhaartay laa yajmacu allahu calayka mowtatayni ilaahay laba dhimasho korkaaga ku kulmin maayo abaddan weliga ama almowtatu alatii kataba allahu calayka dhimashadii ou alla korkaaga ku qoray faqad muttahaa waad dhimatay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya in nebigu inuu waa dhintay waa la dhihi karaa inaka mayitun wainahum mayituun kullu nafsin daa'iqat lmowt waa tuse wahuwa mayitun ti aan soo marnay ama almowtatu alatii kataba allahu calayka faqad muttahaa dhimashaduna nuqsaan ma aha bani aadamku naqsi hadda si waa ugu tahayo ee bani aadamnimadiisay tuse oo ilaahay waa uga duwan yahay dhinacaas oo rabbi isaga ma dhinto bani aadan oo dhan waa dhintaa laakiin bani aadanka inuu dhintaa isaga ceeb ma aha kuma ahan qofku nacam walidaalika marka de nebigu ceebtaasaa laga ilaalinaa maadaama dhimashadu ceeb tahay ma la dhahayo leanna cid walbaa waa dhimanay nacam ceebna kuma ahan bani aadannimadiisa iyo basharnimadiisa ceeb uguma aha ayb dad marka waxaa jiro nebigu waa dhintay lama dhihi kara dhahayo hadhow waxay soo qaadanayeen marka alambiyaau axyaaun fii qubuurihim marka ma dhimanin xadiidkaas ma dhahayan ambiyada qubuurtooday ku nool yihiin ma dhimanin ma aha macnaheedu way dhinteen qubuurtay ku jiraan laakiin xayaata barzakhiyay nool yihiin oo midaan ka duwan adduunyada ay ku noolaayeen qaala baabu tasjiyati lmayiti meydka daboolidiisa in mara iyo lagu daboolo wa bihi qaala ahbaranii moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala samictu bna lmunkadirin samictu bna almunkadiri ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya samictu jaabiran yaquulu jii-a biabii aabbahay ayaa lala yimid yowma uxudin maalintii uxud waqad muhila bihi isaga oo la dooriyey isagoo muuqaalkiisii la dooriyey see lagu dooriyey macnaha siday dhaawacyada tirada badnaayee lagu dhigay darteed ayaa dhaawicii ayaa marka suuradiisii ay doorsoontay fa wudica bayna yaday rasuuli llaahi sal l slam nebiga hortiisa ayaa lasoo dhigay waqad sujiya iyadoo lagu daboolay bithawbin maro korka laga saaray marka maadaama lasoo dhigay marana lagu daboolay nebiguna uu arkaayo waaba iqraar marka taqriir ayaa meeshaas marka ku jira meydka marka in mara lagu dabooli karo waay marka fajacaltu waxaan gudagalay uriidu inaan rabo an akshifa canhu xaggiisa inaan faydo fanahaanii qowmii dadkaygaa iga reebay inaan wejigii ka fayda ayaan doonay dadkaygiibaa iga reebay fa amara bihi nabiyu sal l slama nebigu wuxuu markaa waxaa laga yaabaa de sababka ay uga reebeen ma ahan arrin ku tacalluqo meyd lama fiiri karay iyo baabkaas ma aha ee xoogaa waxay tahay maadaama dhaawac badan ku yaallo korkiisa isbedelay suuradii iyo muuqaalkii dadkii marka waxay dhibsadeen inay wax ku arrintaas ay yacni murug ku abuurto kale marka yacni saas ha uu daboolnaado marka ilaa muhlada lagu sameeyey waxay keenaysaa qofkii caloolyow iyo waxbay ku keenaysaa iyo xoogaa murug iyo tiiraanyo hadda macno maahan marka meyd lama fiiri karo darteed maaha hadda waxaa halkan yaallo nacam marka fa amara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu isagiiba u amray fa rufica waa la qaaday marka meeshii baa laga qaaday waxaa loo qaaday meeshii lagu aasayey waay fa rufica min dalika almowdici ilaa maxalli dafnihi meeshii lagu duugayaa loo qaaday falamaa rufica markii la qaaday samica sawta baakiyatin mid ooynayso codkeeda ayuu maqlay faqaala waxau yidhi man haadihi tani waa tuma faqaaluu waxay yidhaahdeen haadihi bintu camrin waa bintu camri bintu camrin waa walaashiis marka lanna jaabir aabihi cabdullaahi bnu camri bni xaraam cabdullaahi bnu camri bni xaraam haweeneydanna marka waa bintu camr bni xaraam walaashiis waayo marka qaala waxau yidhi falaa tabkii ha ooynin ow amase qaala waxau yidhi shakuraawi waaye falima tabkii maxaa u ooynaysaa ayb maa zaala marka falima tabkii adiga maxaad u ooynaysaa marka maa zaalat malaaikatu malaa-igtu ma aynan ka zuulin tudiluhu inay harinayso biajnixatihaa garbaheeda inay ku harinayso xataa rufica ilaa la qaaday marka in loo ooyaba ma ahanba ninkan isagaaba darajo weyn iyo wax fiican haysta in lagu farxayba ahaydba haddaad ogaan lahaydeen wax lagu ninkan darajadiisa iyo wax lagu farxayba tahayba idinkii marka yacni maba idnan ooyi lahayn saas oo kale ay ka dhigan tahay ayb marka falima tabki falima tabkiina saas oo kale qaala baabun tarjamaday marka xadiidkuna waa daahir qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lbukaa'i cala almeyiti ooyinta meydka loo ooyo wixii ku yimid ayuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa hanaadu bnu sariy qala xadaanaa abulaxwas can caطaaءi bni saa'ib can cikrimata can ibni cabaasin qaala lamaa xudirat bintu lirasuuli اllahi sal l slam gabar nebiga ou dhalay markii loo lagu soo xaadiray sagiiratun oo yar marka bintun lirasuulillahi sagiiratun de gabadhiisa unbaa dhashay haday gabadhiisa dhashay waa iska gabadhiisa saasay ka dhigan tahay markii lagu soo xaadiray oo sakaraadkii ku yimid fa akhadahaa rasuulullahi sal l slam nebiga waa qaaday wa damahaa ilaa sadrihi laabtiisuu u dumay uma wadaca yadahu calayha gacantiisii ayuu korkeeda saaray faqadad faqadad waxay dhammaysatay ajalahaa waqtigeedii bay dhammaysatay teedii baa gashayoo waa dhimatay wahiya bayna yaday rasuuli lahi sal slam walxaal hiya bayna yaday rasuuli lahi sal slam ay tahay fabakat umu ayman umu ayman baa ooysay faqaala lahaa rasuulu llahi sal slam nebigu wuxuu ku yidhi yaa umu ayman atabkiina ma ooynaysaa warasuulu llahi sal slam cindaka iyadoo nebigii ilaahay agtaada uu yahay miyaad ooynaysaa faqaalat waxay tihi maa lii laa abkii maxaanan u ooynaynin warasuulu llahi sal l slam yabkii rasuulkii ilaahayba uu ooynaya faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi inii aniga lastu abkii anigu ma ooynaayo yidhi marka lastu abkii laabudda min muqtadin meeshaa waa in wax lasoo qadaro waayo iyadii waxay sheegtay inuu nebiga ooynaayo isagii nebiguna ma ooynayay buu leeyahay waaqicuna hal shay unbaa sax ah nacam qofka ama inuu ooynaayo ama inuunan ooynaynin mid unbaa sax noqonaysa nacam de rasuulka ilaahayna marna been ma sheegaya isaga nacam maxay marka macnuhu ay tahay inii lastu abkii ma ooynaayo yacni ay birafci sawtin ooyin oo aan codka kor u qaadayo on barooranaayo aniga ma ooyinayo uu leeyahay nacam meeshaas marka maxaa qariina marka ay u tahay ooyinta iyada uu ka celinayo ooyin cod la socday ahayd nacam ayb wa bukaa-uhaa kaana birafci sawtin markaa nebigu indhaha unbaa ilmeeyey iyada laakiin waa qaylinaysa xoogaa marka wuxuu leeyahay marka aniga ma ooyinayo ooyin qaylo ay ku jirta ma ooyinayo waay macnaha inii lastu abkii birafci sawtin ku ooyin maayo walaakinahaa laakiin ooyinta aan ooyinayo raxmatun waayo waa mid naxariis iga keentay oo qofka qofkii yani uu yaqaanay ama ilmo yar ama yani uu wax dhalay iyo kale waa u ooyinaa naxariis meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa fadiilo inay tahay qofka in qalbigiisu jilicsan yahayo waxyaabaha aadka u daran oo kale ama yani meesha mo yacni mowdicu raxma qofka qalbigiisa inuu ku jilicsan yahay ammaan waay taas bacdi zuhaad ama bacdi annaas ayaa iyaga waxay yidhaahdaan qofka haddii ilmo ay ka dhintaan ou dhalay ee uu ooyo waxay tusaa bay leeyihiin qalbi yacni waxay tusaysaa rid qadaha ilaahay inuunan raalliba ku ahayn ayay tusi kartaa marka waxay leeyihiin bal waaba inuu farxaa ou qoslaa haddii ha farxan la yiraha waxaan bani aadam awoodeyn inaa lagu kalifaaba qofkaani qofkii ou dhalay oo si xun maalan u dhintay haddana inuu qosol ku daro wax suuragal noqonka waa adag tahay nacam takliif oo aan macquul ahayn oo midda kale mowdicu raxma ee maba ahanba waa qaswa iyo qalbi qallayl waay taasoo kale mana la rabo waa ammaan maahan iyada cid nebiga ka fiicnaydna ma jirin maca dalika rasuulullahi sal l slam markay gabadhan oo kale iyo markay iyo waxyaabaha sidaan oo kalea markay uu arko waa ooy jiray ooyintu marka yacni qalbi qalbi naxariis ku jirto ayay ayay tusaysaa qalbigu in naxariisi ay ku jirto hadday marka sida haddii qadaha iyo qadarka raalli noqoshadiisa laga wado say iyagu u fahmeen ma aha ee hadda rasuulka sal ll ly slam cid qadaha ilaahay uga raallinimo badnayd ma jirin arrintan iyo raalli ahaanshadana wax iska galay ma leh arrintaanna waa naxariis ilaahay wuxuu u keenayna raalliguu ku yahay nebiga ilaahi sal l slam marka uma qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yihi almu'minu mu'minku bikhayrin buu bikhayrin ayuu ku sugan yahay calaa kulli xaalin xaalad kasta korkeeda tunzacu nafsuhu nafsadiisa ayaa la siibayaa min bayni janbayhi labadiisa dhinac dhexdoodaa laga siibayaa wahuwa yaxmadu allaha caza wajalla isagoo alla mahadinayo ayaa naftiisii labadiisii dhinac laga qaadaa isagoo alla mahadinayo xadiidkan marka cadaa bnu saa'ibaa ku jiro ikhtilaad baana ku dhacay alimaamu الnasaa-i sunanu lkubraha wuxuu ku yidhi caطaaءu bnu saa'ib kana qad اkhtalطa waahbatu الnaasi fiihi sufyaan الthawriy wa shucbaة bnu اlxajaaj intaas ayuu ku daray isaga hadda marka sunan kubraha xadiidkan aakhirkiisa ayb laakiin xadiidka tirmidina wuu wariyey fi shamaa'il buu ku wariyey min ariiqi hanaad sanadkan laftiisa ibnu abi shaybana waa soo saaray can ariiqi saciid ibni zayd oo xamaad walaalkiis ahaa iyo axmed tirmidi waa soo saaray fi shamaa'il can sufyaan athawri sidoo kale imaam axmed iyo bayhaqi fi shucab اlimaan can abi isxaaq اlfazari bazaar can jariir ibnu xibaan can abi cawaana shantooduba cadaa ay ka warinayaan meeshaas marka sufyaanu thawriyaa ku jira soo maha riwaayaadkii waxaa ku jira sufyaan riwaayo ou cadaa uga warinayo xadiidkan sufyaanna cadaa wuxuu ka maqlay qabla اlاkhtilaaq dhib male xadiidku saxiix waayo marka ayb wbه qال أخبرnا إسحاq بن إبراhيم qال أخبرnا cبدالرزاq qال xdثnا معmر عن hاbت عن أنس أنa فاطمة رضي الله عنها bkt عlى رsuuلi الlahi صلى اه سلم نbiga ayay u oysay xiina maata marku dhintay faqاaلت waxay tihi ya أbتاه min رbه ma أdناah maa أdناahu alla u dhowaansho badana min rabhi rabigiis maa أdنaahu marka waa maada تacajubiyadii waayo ma afcla maa adnaahu alla u dhowaanshiyo badana yani wax weyn ayaa alla u dhoweysiiyey nebiga sal l l slam min rabbihi marka adnaahuday ku tacalluqee dambe yaa abataah ilaa jibriila jibriil intii ka ah xaggiisa ayaan nancaahu geeridiisa aan u sheegaynaa ay nukhbiru bimowtihi maadaama mar walba isaga uu nebigu la xiriiray jibriil ayb yaa abataah jannat lfirdowsi yaa ma'waahu meesha uu u dunmaayo ah ayb xadiidkan marka xaakim isaga wuxuu leeyahay saxiixun calaa shardi shaykhayn bukhaari muslim laakiin riwaayatu macmar can haabit ma xujaysanin ayaga yacni macmar waa min rijaali shaykhayn haabit albunani waa min rijaali shaykhayn isaga laakiin shardiga bukhaari iyo muslim ma ahan in ay ka wariyaan riwaayadan macmar can haabit ayaga shardigooda ma aha saa darteed marka in laga fiiriyo un rijaasha bis la fiiriyo ee hadhowna layidhaha calaa shardi shaykhayn tasaahulaa ku jira waayo macmar markii uu ciraaq tegay riwaayatuhu can ilciraaqiyiin waraaba ku jira oo dacfi iyo waxbaa la geliyaa jarxi muqayadaa ku dhacay binaan calaa dalikay uga tageen riwaayada macmar can haabit bukhaari iyo muslim xaakim marka waa ku laazimina eega isagoo ka fiirinaya kana bukhaari muslim waa u wariyey kana waa u wariyey laakiin shardigooda ma qabanayaa oo labadooda oo iska warinaya ma soo saareen ma fiirinayo isagana xadiidka marka bukhaari wuu wariyey min dariiqi xamaad bni zayd can haabit macmar waaba ka leexday dariiqiisoo min dariiqi xamaad can haabit ayb mana ku jirta marka walaysa fiihi dikru lbukaa marka maxalu shaahidka imaam ada xadiidkan riwaayada bukhaa riwaayada xamaad xamaad bnu zayd can haabit waxaa ka maqan marka ooyinta ooyin laguma sheegin hadda tarjamaduna hadda ooyinta u tarja ayaan ku jirnaa hadda albukaa baabun fi lbukaai cala lmeyit say laftiisa marka nasaa-i riwaayada xamaad ma soo qaadanin middaan macmar waxaa u geeyey bukaagaa la galay marka ooyinta xadiidkeeda isagaa sheegay ayb laakiin isxaaq bnu raahuya wariyey musnadkiisa sida lagu sheegay min dariiqi sulaymaan bni xarbin can xamaadin wa fiihi dikru lbukaana ay ku jirto wbihi qala akhbaranaa cmr bnu yaziida huwa abu yaziid aljarmiyu اlbصriyu qala xadaثna bahzu bnu asadi wahuwa alcamiyu qala xadaثna shucbaة can mxamed bn اlmunkadir can jaabiri ana abaahu qutila ywma أxudi ayaa la dilay qaala waxa uu yihi fajacaltu akshifu can wajhi waabkii waxaan gudagalay inaan wejigiisa faydayo oynayo wاnnaasu dadkan ayaan hownii ay iga reebayaan inaan wejiga faydo warasuulu lahi yani warasuulu llahi sal l slam rasuulkuna laa yanhaanii ounan iga reebaynin wajacalat cammatii eedaday waxay gudagashay tabkiihi inay u ooynayso faqaala rasuulu llahi sal l slam laa tabkiihi ha u oynin maa zaalat ilmalaa'ikatu tudilhu biajnixatiha xataa rafactumuuhu xadiidtan hadda marka ooyintii banaanaanshadeeda inta badan laga qaadana marku ka baxay buu haddana wuxuu galay baabu nahyi can ilbukaa'i cala almeyit iska reebidda layska reebay meydka in loo ooyo midaasna de midda layska reebayna waa midda niyaaxada oo codka uu la socdo tan la ogolaadayna waa ilinta caadiga wa bihi qaala akhbaranaa cutbatu bnu cabdillaahi bni cutbata huwa abu cabdillahi almarwasiyu saduuqun qaala qara'tu calaa malikin can cabdillaahi bni cabdillaahi bni jaabir bni catiikin ana catiika bna alxaaris wahuwa catiiku bnu lxaaris kaana jaddu cabdillaahi bni cabdillaahi waay abuu ummihi hooyadiis aabaheeda ahbarahu ana jaabira bna catiikin ahbarahu ana nabiya sal l slama jaa waa yimid yacuudu cabdallahi bna haabit isagoo soo booqanaya fawajadahu wuxuu helay uu arkay qad quliba isagoo laga adkaaday ay qalabahu lmowt geerida iyadoo ay ka adkaatay fa saaxa bihi waa u qayliyey falam yujibhu ma ajiibin fastarjaca waa inaa lilahi haystay rasuulu llahi sal l slam rasuulkii inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ayuu yihi wa qaala waxa uu yidhi qulibnaa calayka abarabiic waa nalooga ka adkaaday buu yidhi abarabiic yaa abarabiic fasixna annisaau haweenkii baa qayliyey wabakayna wayna ooyeen fasixna annisaau aw faacilkeena annisaauda nuuntan calaamat ljamci buu ficilka raaciyey waa luqatu akaluuni lbaraaqiif fasixna annisaau wabakayna wayna ooyeen fajacala bnu catiikin yusakituhunna wuxuu gudagalay inuu aamusinayo faqaala rasuulu llahi sal l slama dachunna iska daaya dachunna iska dhaafa faidaa wajaba haddii uu dhinto faidaa wajaba manaa idaa maata hadduu dhinto way falaa tabkiyanna baakiyatun yaynan ooyin mid ooysaa meeshaas marka tafriiqa laga qaadan karaayo ooyinta niyaaxada geli kartaa waa marka qofku ooyo birafci sawtin uu ku ooyo bacda almowt qofkii markau dhinto kadib amaa qabla almowt waxaa muuqanaya inaynan saas oo kale ahayn dhib lahayn waayo wuxuu yidhi faidaa wajaba falaa tabkiyanna baakiyatun shardigaasaa la geliyey qaaluu waxay yidhaahdeen wama lwujuubu yaa rasuula allah qaala almowt waa geerida qaalat ibnatuhu gabadhiisii baa waxay tihi in kuntu inhu shaniya kuntu waxaan ahaa la arjuu inaan rajaynayo an takuuna shahiidan inaad ahaato inaad shahiid ahaataan rajayn ayaan rajaynayey qad kunta qadayta waxaad diyaarsatay ood dhammaystiratay jihaasaka diyaargarowgaagii qalabkaagii aada ku dagaalami lahayd waa qaadatay laakiin kuma dhimanin dagaalkii ay leedahay inaad yacni waxaan filayay inaad inta dagaalkii gaartood dagaalanto yacni adoo nabiga la jirood ku dhimata marka macrakadii dhexdeeda qaala rasuulu llahi sal l ly slam rasuulku waxau yidhi fa ina allaha caza wajalla alleh qad awqaca ajrahu calayhi ajrigiisiibuu riday korkiisuu ku riday yani mar haddii niyadiisii iyo diyaargarowgii wixii uu la yimid ilaahay ajarkii waa siiyey calaa qadri niyatihi niyadiisa qadarkeeda ayuuna ku riday wamaa tacuduuna ashahaadata markaabuu wuxuu yidhi shahaadada idinku maxaad ku tirinaysaan shahiidnimada wax lagu helo lagu gaaro qaaluu waxay yidhaahdeen alqatla fii sabiili illah waxaan ku tirinaynaa ilaahay jidkiisa oo lagu dhinto qofka lagu dilo qaala qaala rasuulu llahi sal l slam waxau yidhaha shahaadatu sabcun shahaadadu waa toddobo yani xagga ajarka waay amaa xagga xugunka waa qofka inuu macrakada gaalada ku dhinto bis qofka muslimka xagga xukunka oo xukunka maalan salaad in lagu tukado janaaso inaan la dhaqin iyo kuwayaalkaas oo dhan waxay ku xirnaanayaan macrakada iyada ashahaadatu sabcun ayuu yidhi siwa alqatli marka laga reebo dilka fii sabiilillahi yani dhima fii sabiilillahi jidka ilaahay dhexdiisa lagu dilo qofka almadcuunu shahiidun midka daacuunka uu dilay oo la daacuumeeyey shahiidun waa shahiid marka qofkii daacuunka ku dhacay oo sabray shahiid waa n haddii marka uunan sabrin cizu bnu cabdisalaam iyo culimo badan waa isku qabteen oo waxay leeyihiin cizu bnu cabdisalaam isaga wuxuu leeyahay musiibada addoonka ficilkiisa maba ahanba waxa qofka uu thawaab ku helana addoonka camalkiisa waay haddii marka sabar uunan la jirin waxba ajar ma la helayo leanna maba camal falin qofkii haddii laakiin musiibada keligeed la xisaabo ee qofka wuxuunan shaqaysanin ku camal falin ayaa wax layskaga siinayay noqonaya buu leeyahay wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaana culimada badankood laakiin waxay leeyihiin haddii asagu tasahud iyo wax kale uunan muujinin musiibadaa bimujaradi wuquuci lmusiibati calayhi muhaab waay waa la hawaabinaa baxii ibnu xajar fatxiga uu ku leeyahayna waa jiraa cizu bnu cabdisalaamna qawaacid lkubraha ayuu uga hadlay tan waxyaabaha yacni masaa'ibta si caama in dembi dhaaf ay tahay iyo waa hadduu sabar la xiriiro isaga leeyahay almadcuunu shahiidun waalmabduunu midka caloosha u dhintay shahiidun waayo isagana oo ama yacni shubanka ama calool xanuunka waalghariiqu midka la maasheeyey oo biyaha ku haftay shahiidun weeyaan isaguna wasaaxibu lhadmi midka ay wax kusoo dumeen oo dumitaanka u saaxiibka noqdo dumitaan ku dhintay oo guryo kusoo dumeen shahiidun waayo ama geed iyo wax kusoo dumay shahiidun waayo wa saaxibu daati ljanbi shahiidun daatu ljanbi marka waxaa weeyaan nabaro dhinacyada kasoo baxo gudahana yacnii hoos u galo oo boogo iyo waxaas ah oo qofka uu u dhinto ama waxay yidhaahdaan sambabada iyo nabaro iyo kasoo baxo oo qofka markaa ay dhici karta inuu u dhinto daati ljambi marka maradu sallana waa la dhahaa oo waa un tbda hadda cudurkan hadda tbda la yiraahdo oo kale iska noqonaysaan ayb marka waa un cudur labadaa macnaba lagu sheego wa saaxibu lxaraq wadaadada hore marka ay oof wareen ay dhihi jireen oof wareen marka cudur uu yahay aanu aada uma garan karan wadaat ljambi oof wareenka ya nemonia suuragal waay haa nemonia iyadana waa sanbabka waxaa ciriiri noqonayo waaa meelaha ay marayaan hawada iyo yaa wax noqonaya marka qofka hawadiya ku xirmayso saas waa uu ku dhimanay ayb wasaaxibu alxaraqi gubniinka saaxibkiisa yacni qofka gubtaana shahiidun waaye waalmar-atu haweeneyda tamuutu dhimanaysa bijumcin iyadoo iswadato iyadii iyo waa umul raacatay oo iyadii iyo ilmaha ay caloosha kusiida waa isla dhinteen shahiidun weeyaan iyadana marka shahaadadu intaa dhan waa waa soo gelaysaa wey alimaamu nawowi xadiidkan waxau yihi saxiixun bilaa khilaafin wain kaana albukhaariyu wamuslimun lam yukharijaahu xadiidka inkastoo bukhaari iyo muslim aynan soo saarin waa saxiix yii ayb ibnu lqaطaan asaga fii bayaan ilwahm walyahaam wuxuu ku yihi hayru saxiix laakiin xadiidka duruq badan buu ku yimid waana saxiix jaabir ibnu catiik ayaan maalig lagu mutaabacaynin ayb wbihi qala akhbaranaa yunus bn cabdil aclى wahuwa sadafiyu qala xadaana cabdullahi bn wahbin qaala qaala mucaawiyaة bnu صaalixin xadaanii yaxya bnu saciidi can camrata can caaishaةa qaalat lama ataa nacyu zayd bni xaariثata wajacfar bni abi aalib cabdillaahi bni rawaaxa geeridoodii yani khabar geeriyaadkoodii marka uu nebiga ay u timid khabarkii geeridooda loogu soo sheegay jalasa rasuulu llahi sal l slam nabiga waa fariistay yucrafu fiihi lxusnu isagoo murug laga garanayo qofka marka hadday murug iyo wax ku dhacaan dhowr saacad ama maalin waa u fariisan karaa bixitaanka intuu iska daayo wuu u fariisan karaa wa ana anduru anigana aan fiirinayo min siiri lbaabi iridda baqbaqeeda meeshay ka jeexjeexan tahay fajaaءahu rajulu nin baa u yimid marka faqaala waxau yihi ina nisaءa jacfarin yabkiina jacfar haweenkiisii way ooynayaan faqaala rasuulu اlahi sal ly slam inطaliq tag fanhahunna kasoo reeb fanطalaqa waa tegay uma jaaءa waa yimid faqaala qad nahaytuhunna waa ka reebay qad nahaytuhunna waan ka reebay yani faaabayna an yantahiina inay ka reebtoonaadaan waa diideen faqaala indaliq tag fanhahunna faindalaqa waa tegay uma jaa faqaala qad nahaytuhunna faabayna an yantahiina qaala faindaliq tag faxhu fii afwaahihina turaab afkooda ciid ku hoobi oo ku shub faqaalat caaishatu caaisha waxay tihi faqultu waxaan ihi arqama allahu anfa labcadi war midkan wanaagga iyo khayrka ka fogaanshaha badanow yacni ilaahay sankaaga ha careeyo habaar marka ulama qasdaysa iyadan carabka waxyaabaha u bartay innaka adiga wallaahi baan ku dhaartee maa tarakta rasuula allahi sal l slam nebigiina kama tegin wamaa anta bifaacilin mid wax samaynayana ma tihid maanta dhan waa baxay waa soo laabanay waxna ma qabanaysid rasuulkiina yacni kama aadan tegin oo iskama dhaafin si uu kaaga nasto wax un qabay ka wadaa marka wbihi qaala ahbaranaa cubaydاllahi bnu saciidi qaala xadaanaa yaxya can cubayd illahi can naaficin can ibni cumara can cumara can الnabiy sal l slm qaala almayitu yucadabu bibukaa'i ahlihi calayhi meydka waa loo cadaabayaa ooyinta ay ehelkiisa u ooynayaan korkiisa wabihi qaala ahbaranaa maxmuud bnu haylaan marka waxaa laga qaadanaa ooyintu inay mamnuuc tahay marka haddiiba lagu cadaabayo wax cadaab sabab u ah in la sameeyo maaha waana niyaaxada wbihi qala ahbarana maxmuud bnu haylaan qala xadaana abu dawuud huwa طayaalisiyu qala xadaana shucbatu can cabdillahi bni subayxin qaala samictu moxamed bna siriina yaquulu dukira cinda cimraana bni xusayn ayaa waxaa lagu sheegay almayitu yucadabu bibukaa'i اlxayi meydka loo cadaabayo mid nool ooyintiis faqaala cimraanu wuxuu yihi qaalahu rasuulu lahi sal slam nabigaa yidhi sidaas wbihi qaala ahbaranaa sulaymaan bnu sayf huwa abu dawuud qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa abi can saalixin huwa bnu kaysaan can ibni shihaabin qaala qaala salimun samictu cabdاllahi bni cumara yaquulu qaala cumaru qaala rasuulu lahi sal l slam yucadabu اlmayitu bibukaa'i ahlihi calayhi meydka waa loo cadaabayaa ahelkiisa ooyinta ay u ooynayaan marka baabka dambaa khilaafka ku jira iyo caa-isha waxay ka dhihi jirtay iyo macnaha laga wado waa loo cadaabayaa iyo baabka dambaan ku sheegi doonaa in shaa allahu tacaala meeshan marka moxamed ibnu siriin samaacu moxamed ibni siriin min cimraana bni xuseyn waa laysku khilaafay muslim laakiin waxaa ku sugan riwaayo ou caddaynayo inuu taxdiid laba boqol iyo toban iyo sideed xadiidka raqamkiisu uu yahay oo waxaa la arkay marka xadathanii cimraan mar haddii sidaa ay timid mudallisna ounan ahayn waa la aqbalaa marka inuu wax ka maqlay waxaana sugay imaam axmed iyo ibnu maciin ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waaصxaabih